إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro xooggan ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay iyo bokool waxaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah lagu miray ciidamada shisheeye uganda ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose bannaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa ka dhacay magaalada gaarisa ee ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya bulshada ku nool deegaanka arabsiyo ee gobolka gabiley ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan dowladda faransiiska ee dhowaan sheegtay inay sii wadi doonto aflagaadaynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayax koronkorro ah ayaa ku habsaday tuulooyin hoostaga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo saamayn ku yeeshay beeralayda iyo dadka xoolodhaqatada ah ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir saacadihii lasoo dhaaftay ku dhuuftay gobollada xeebta ee waddanka turkiga faayis moxamed alkindiri oo muddo afar iyo toban sana ah ku xidhnaa xabsiga guantanamo bay ayaa soo gebagabeeyey xalaqaad taxana ah uu kaga sheekaynayay dhibaatadii uu kala kulmay halkaasi ku dhowaad lix iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay qaraxyo iyo weeraro kala duwan oo ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka afghanistan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha saddexaad ee rabiicul awal sannadda kun afar boqol laba iyo afartanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro xooggan ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku leeyihiin degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay iyo bokool warkaas iyo warar kale oo ku saabsan dagaallo saf ballaaran ah oo habeenkii xalay lagu miray ciidamada shisheeye uganda waxaa soo jeedinaya wariyaheenna cabdisamed cabdulaahi habeennimadii xalay ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weeraro culus ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland ay ka sameysteen deegaano iyo degmooyin dhaca gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale jubbada hoose haddii aan ku horumarno shabeellaha hoose xalay waxaa la weeraray saldhigyo ay shisheeyaha ka sameysteen baraawe intaa u dhexaysa ambareysa iyo baraawe deegaanka buulocolow golweyn shalambood iyo sidoo kale danow dhammaan deegaanadan waxaa ku sugan shisheeyaha gaar ahaan kuwa kasoo duulay dalka uganda dagaaladan ayaa waxaa la qaaday waqtiyo isku beegan taasoo qalqal gelisay ciidamada shisheeye ee uganda faahfaahin dheeri ah lagama helin walow ay dadka deegaanka ah sheegeen in dagaaladu ay ahaayeen kuwa aada u culus sidoo kale milatariga mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kuwooda ka howlgala gobolka shabeellaha hoose sidoo kale waxa ay weerar kala duwan ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka deegaanada askarta dowladda federaalka lagu weeraray waxaa ka mid ah buulamareer degmada qoryooley iyo sidoo kale magaalada jannaale dhowr saldhigow ay halkaas ku lahaayeen ayay ciidamada dowladda federaalka weerar kala kulmeen mujaahidiinta dagaaladan ayaa iyana waxaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha intaas waa shabeellaha hoose sidoo kale waxaa intaa dheer in mujaahidiinta ay weerar kala duwan ku qaadeen saldhigyo ciidamada maamulka jubbaland ay ka sameysteen degmo iyo sidoo kale deegaan dhaca gobolka jubbada hoose saldhig degmada afmadow ay ka sameysteen askarta axmed madoobe ayaa weerar lagu qaaday halkaasna khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay sidoo kale deegaanka yoontoy oo kamid a deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ayaa isna weerar culus lagu qaaday waxaa halkaas laga kaleeriyey ciidamo ka tirsan kuwa jubbaland oo inta badan halkaa dhigta isbaaro ay dadka kaga qaadayaan lacago baad ah isla gobolka jubbada hoose xalay mujaahidiintu waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka husingow ee gobolkaas milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalaya keliya ma aanay weerarin saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ay ka samaysteen gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose sidoo kale waxaa jira dagaal culus oo isna xalay mujaahidiinta ay ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed dagaalka lagu qaaday ciidamadan ayaa waxa uu ka dhacay degmada xudur ee gobolka bakool iyadoona lagu beegsaday askarta la shaqeeya xabashida isku soo wada duub oo dagaaladan lagu qaaday labiiyo tobanka saldhig oo ay shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ah ka samaysteen gobolada jubbada hoose iyo shabeellaha hoose ayaa imaanaya xilli maalintii shalay taliyaha guud ee ciidamada dowladda federaalka oo si darqi ah kaga badbaaday qarax ay mujaahidiintu kula beegsadeen inta u dhexaysa guriceel iyo dhuusamareeb waxaana halkaas ku dhintay saddex askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa bannaanbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa ka dhacay magaalada gaarisa ee ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya warkaas iyo warbixin kale oo ku saabsan bulshada ku nool deegaanka arabsiyo ee gobolka gabiley oo dhigay dibadbax ballaaran waxaa faahfaahinaya wariyaheenna maxamed cali aadan
dad aada u badan ayaa isugu soo baxay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada gaarisa oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya dadkan isu soo baxa dhigay ayaa waxay aad uga cadhaysnaayeen aflagaadada ay faransiisku u geysteen nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxaana ay ku dhawaaqayeen takbiirta iyagoona watay boorar ay ku xardhan yihiin erayo lagu difaacayo nebiga salaallahu calayhi wasalam haddaba waa kuwan iyagoo ka dhiidhinaya gafka uu faransiiska u geystay nebiga waxayna u duceeyeen ninkii fuliyey weerarkii ka dhacay magaalada niis ee waddanka faransiiska meel walba rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam nafteenna asagaan uga bannay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim nafteenna sala allahu calayh wasalam nafteenna rasuulka sala allahu calayh wasalam baan nagu awlisan inaan dhiiggeenna u daadinno haddii ay dhacdo meel aan dhiiggeenna ku daadinaba aragnabo haddii ay dhici laheenna dhiiggeenna dhiiggee waan daadin laheen waxaa duuba laanjanna u sugnaatay ninkii rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam intii korkiisa lagu caayey ninkii rasuulka caayey uurka gooyoo dilay jannada allaha uguba geliye allaha ku fogey ilaahay jannada ha geliyo jannada allah ha geliyo annagana ilaahayo wax kale umaana soo bixin rasuulkeenna sala allahu calayh wasalam difaaciisaan u soo baxnay dadkan isu soo baxay waxaa ka mid ahaa haweenka ku dhaqan magaalada gaarisa ilaahay subxaana wa tacaala ayaa fadalay oo ku fadalay kawsar ayaa lagu fadalay marka gaal xun ilaahay waxaan ka baryaynaa malag madaxa ka gooyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu u soo diro fariin waxaan u farhayaa nacalad wejigaaga ha ku dhacdo nacalad ha kugu dhacdo nacalad ha kugu dhacdo inkaarti nebi moxamed ha kugu dhacdo dulli iyo khazi adduunka allaha kugu allaha kuugu soo bixiyo dad muslimiin haddaan nahay waxaan ku nahay walaalnimada kelimatu laa ilaaha ila allah moxameda rasuulullah nabi maxamed ninkii caaye inaan annagana u taagnaana ma aha nacalatullah allaha nacalado allaha nacalado waxaan leeyahay muslimiinta meel walba meel ay joogaan alaabta faransiis ay leeyihiin ha la gubo yaa la gadanin qalin bayrooba ugu xun oo big la dhahayo ha la tuuro sidoo kale bannaanbax kaas la mid ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka arabsiyo ee gobolka gibiley waxaana dad badan oo halkaasi isugu soo baxay ay shucuurtoodu ahaydsadaan
maanta waxaynu halkaa iskugu nimid nabigeenni maxamed ahaa calayhi salaatu wassalaam aftaru lmu'miniin aftaru lislaam ninka aflagaadeeyey ee xumaanta ku sheegay ee isagu nijaaska ah ee isagu dayiiska ah ee cunagaalka kaafirka ah ayaannu halkaa ugu nimid inaannu anfaarayno masiiba allah u keeno umadda
wixii ka dambeeyey aflagaadadii faransiiska u geystay nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam waxaa caalamka islaamka ka dhacay bannaanbaxyo waaweyn oo lagu difaacayo cirdiga nebiga kasokow bannaanbaxyada waddanka faransiiska waxaa ka dhacay weeraro madaxgoyn ah oo loogu aargudayo sharafka nebiga salaallahu calayhi wasalam taas oo keentay inay wadnaha farta ku hayaan dadka faransiiska ah meel weliba oo ay ka joogaan caalamka anyax koron karo ah ayaa ku habsaday tuulooyin hoostaga degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe kaasoo saameyn ku yeeshay beeraleyda iyo dadka xoolo dhaqatada ah tafaasiisha warkaas waa kan wariyaheenna mahad cubayd cali wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmooyinka iyo deegaanada ku teedsan webiga shabeelle ayaa ku waramaya in halkaasi uu ku habsaday ayax fara badan kaas oo saameyn ku yeeshay beeraleyda ku nool gobolka ayaxa ayaa saacadihii ugu dambeeyey wuxuu kusii baahay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo ay ka mid yihiin degmada mahaday ceelbaraf iyo sidoo kale tuulooyin aad u fara badan oo hoostaga degmada mahaday dadka beeraleyda ah ayaa sheegayay in ayaxu uu baabiyey dalagyadii ay beerteen islamarkaana uu caleyntii ka diiray geedihii ay daaqi lahaayeen xoolaha maamulka hirshabeelle iyo kan dowladda federaalk ayay ku adeeyeen in aysan waxba u qaban islamarkaana ay canshuuro ka qaadaan xilliyada ay soo ga-aan dalagyada ayaxa ayaa sanadkii iyo bilooyinkii lasoo dhaafay wuxuu saameyn ku yeeshay beeraleyda ku nool gobolada bari iyo waqooyiga soomaaliya halkaas oo uu ka geystay dhibaatooyin aad u badan ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir saacadihii lasoo dhaaftay ku dhiftay gobolada xeebta ee waddanka turkiga maalintii shalay waxaa dalka turkiga laga dareemay dhulgariir xooggan oo uu cabirkiisu yahay lix dhibic lix kaasoo ay ku dhaawacmeen dad aad u badan halka kuwo kalena ay ku dhinteen ugu yaraan waxaa dhintay lix ruux halka laba boqol oo kalena ay dhaawacmeen kuwaasoo ku sugnaa gobolada xeebta ee waddanka turkiga waxaana intaasii dhowr oo dumay dhismayaal aad u fara badan mid ka mida wasaaradaha dowladda turkiga ayaa xaqiijiyey in dad aad u fara badan ay weli ku xayran yihiin burburka dhismayaasha islamarkaana lagu howlan yahay sidii loo soo badbaadin lahaa faayis moxamed alkindire oo muddo afar iyo toban sano ah ku xirnaa xabsiga guantanamo bay ayaa soo gebagabeeyey xalaqaad taxana ah uu kaga sheekaynayay dhibaatadii uu kala kulmay halkaasi warbixinta warkaas waa kan mar kale maxamed cali aadan
أنا لست 552 اللي كان عايش في غوانتنامو أنا اليوم فايز محمد anigu hadda ma ihi ffeftwo oo ku noolaa xabsiga guantanamo bay ee anigu maanta waxaan ahay faa'is maxamed axmed alkandari waxaana idinku leeyahay si xaqiiq ah in aan ku noolahay guantanamo bay muddo afar iyo toban sano oo xiriir ah
waxaa lagu tiriyaa xurriyadda waxyaabaha ugu horreeya ee uu ilaashado qofka bini'aadamka ah taasoo laasimtay taariikhda wakhtiyo kala duwan waxay ka mid tahay tilmaamaha bani'aadamnimo ee aan laga maarmin iyada ayuuna qofka ku xaqiijin karaa wuxuu doonayo isagoona la qasbin ahmiyadda ay leedahay xurriyadda waa mid ay culimmadu kutuba ka allifeen shucaraduna ay ka gabyeen dad fara badanna ay u horeen naftooda qofka insaanka ah waxaa la dhalaa isagoo xur ah kana fog xarig walba ee ka reebaya inuu ku barwaaqaysto noloshiisa maadaama uu alla ku mannaystay caqli uu wax ku kala garto kaas oo ku hogaaminaya waddada toosan iyo inuu haleelo qiimaha xurriyadda aqoon-yahan lagu magacaabo axmed ludfi ayaa waxaa laga soo guuriyaa hadallo qiimo badan oo tacbiirinaya xurriyadda wuxuuna yidhi xurriyaddu waa danta laga leeyahay insaanka noloshana kama suulayso waana midda uu waddadeeda u bixiyey wax weliba oo qaali ku ah haddaan tilmaamno ma gaari karna xiisaha xurriyadda uu u qabo insaanka faayis moxamed alkandari wuxuu xorriyaddiisa waayey muddo afar iyo toban sano ah isagoona ku xirnaa xabsiga sumcadda xun ee guantanamo bay xalaqaadkii hore ee tixanaha faayis alkandari waxaan kaga soo hadalnay arrimo dhowr ah oo uu maxbuuskaasi kula kulmay xabsiga guantanamo insha allah xalqadan waxaan ku eegi doonnaa baahida uu faayis u qabay in mar un uu ka baxo xabsigaas ugu horreyn waxa uu ka sheekaynayaa sida ay ahaayeen maalmaha iyo waqtiyadii ugu horreeyey ee uu ka soo baxayay xabsiga iyo wuxuu ka dareemayay saaxiibadiisa kula duray xabsigaas
قرروا إطلاق سراحي وبدأت الأيام تمر بطيئة بعد قرار إطلاق السراح كانت نظرات الأخوة لي waxay go'aansadeen in ay sii daayaan maalmuhuna waxay ku socdeen si tartiib ah wixii ka dambeeyey markii aan xuruubay aragtiyada walaalahayga waxay ahaayeen kuwo kala duwan waxaan arkayay iyagoo isoo fiirinayay si toos ah waaba iyagoo naftooda ugu sheekaynayay in aan ka tegi doono wax yar kadib waxayna aragtiyahoodaas dhan ahaayeen kuwo saamayn ugu reeba aniga ahaantayda waxaan la noolaa dareenkaas in aan ka tago dadkii aan la noolaa afar iyo toban sano waa afar iyo toban sano oo macaankeeda iyo qaraarhkeedaba leh xanuunadeeda iyo rajooyinkeedaba leh dhoolacaddaynteeda iyo ilinteedaba leh waxayna ahayd daqiiqado saamayn weyn ku leh aniga iyo iyagaba بابتساماتها ودموعها فكانت لحظات مؤثرة جدا لي ولهم وعندما اقترب الموعد markii ay ballanta soo dhowaatay waxaa yimid askar maraykan ah iyagoo uu la socdo sargaalkii heestay xabsiga waxayna igu dhaheen fayfayftu adiga hadda waad ka baxaysaa xabsiga waxayna ahayd arrin kadis ah way isoo qaadeen walaalahaygana way isagootiyeen sagootintii ugu dambaysay waan ismucaanaqaynay iyadoona qaarkood ay ilintu ka da'aysay markii aan ka fogaaday waxaan dareemay in aan ka tegay mana awoodin in aan walaalahayga soo furto waana ka soo tegay walaalahayga waxaan allaah magiciisa weyn ku weydiisanayaa in uu ka faydo kurbada sida uu anigaba iiga fayday
تركت إخواني أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يفرج عنهم كما فرج عنا يا رب sidoo kale faa'is alkandari ayaa ka sheekaynaya markii ugu horraysay ee laga qaaday xorriyadda iyo arrimihii uu ku arkay maalmihii ugu horreeyey ee xabsiga iyo ugu dambayn sii dayntiisa
أخرجوني من السيارة waxay iga soo saareen gaariga anigoo labada gacmood ka jeebaysan waxaana jiray mugdi daran waxaa hortayda soo istaagay sargaalkii Ameerikaanka ahaa ee qaabilsanaa dadka maxaabiista ah waxa uuna watay maqas waxayna jeebada igu xirnayd ahayd mid balaastiiki ah wuu isoo hor istaagay wuxuuna sargaalkii igu yidhi isagoo jaraya jeebada ninka lambarkiisu yahay waa lagu sii dayn doonaa waxaan soo xasuustay hadalkii muxaqiqiinta xabsiga ay igu dhihi jireen markii igu horraysay ee aan galay xabsiga way ihandadi jireen wayna igu jeesjeesi jireen iyagoo igu odhan jiray wakhti dheer wakhti dheer wakhti dheer ayaad halkan ku sugnaan doontaa weligaana laguma sii dayn doono وهم يهددوني ويصرخون في وجهي ويقولون You will be here for a long, long, long time. You will never be released.
waan dhoola caddaynayay waa isla sargaalkii sidaas idhihi jiray oo hadda odhanaya waa lagu sii dayn doonaa waxaan ku odhan jiray waan idinla loolami doonaa adiga naftaada uma hanan kartid dhib ama nafci toona iyo nolol geeri ama isa soo saaris intaba adigu ma garanaysid wakhtiga ay noqon doonto geeridaada ma ogid xilliga aad jasiiraddan ka bixi doonto adigoo nool ama dhintay sidee marka ku hananaysaa amarka dad kale waxaan kugu adkaynayaa in aan ka bixi doono xabsiga kadib afar iyo toban sano sarkaalkii mas-uulka ka ahaa xabsiga ayaa wuxuu igu yidhi waa lagu sii dayn doonaa kadib waxa uu jaray jeebadii balaastiigga ahayd wuxuuna igu yidhi waxaad hadda tahay nin xur ah وبعد 14 عاما قال لي العقيد المسؤول عن المعسكر You will be released ثم قطع القيود البلاستيكية قال لي أنت الآن حر
قد أتاك قد أتاك بالعيون الدامعات في الليالي الساجيات قد أتاك
muddo afar iyo toban sano ah kadib ayuu xorriyaddiisa dib u helay faayis maxamed alkandari waxaana muuqaalada tixanaha ah ee uu ka sameeyey xabsiga guwantanamo ay dad badan u iftiimisay xaaladda dhabta ah ee muslimiinta ku haysata xabsigaas sumcadda xun wuxuuna faayis niyadda ku hayaa walaalihiisa ku haray xabsiga kuwaas oo uu allaah uga baryey inuu ka soo daayo xabsigaas
halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina ku dhowaad lix iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul ayaa lagu dilay qaraxyo iyo weeraro kala duwan oo ka dhacay gobollo ka tirsan waddanka afghanistan wararka ka imaanaya gobolka balkhe ee waddanka afghanistan ayaa ku waramaya in ugu yaraan labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda kaabul lagu dilay qarax xooggan oo lala beegsaday xarun ay ku sugnaayeen ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa qaraxa la beegsaday goob ay ku sugnaayeen askar ka tirsan ciidamada sirdoonka kaabul waxaana gebi ahaanba burburay saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada sirdoonka ee qaraxa lala beegsaday dhanka kale weerar qaraxa oo duurnimadii shalay ka dhacay gobolka kandahaar ayaa waxaa lagu burburiyey gaari ay wateen saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda kaabul inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay shan askari oo ay ku jiraan laba sarkaal oo ka tirsan milatariga waddanka afghanistan halka sidoo kale uu gebi ahaanba burburay gaariga qaraxa lala beegsaday waddanka afghanistan waxaa joogto ka ah howlgallada lagu dhiig bixinayo ciidamada xukuumadda kaabul kuwaas oo ay si joogto ah u fulinayaan dagaalyahano ka tirsan imaarada islaamiga ah ee afghanistan warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa naga intaa